gobolka minnesota shirkad samaysa khamaarada iyo xijaabka oo ay iska leedahay gabar soomaaliyeed ayaa heshiis waxay la seexatay dukaan weyn oo dharka iibiya heshiiskaasi uu qoraya in labada dhinac ay khamaarada wada sameeyaan kadibna dukaanka norstrom lagu iibiyo khamaarada maxamuud mascad ayaa warbixintan nooga soo diray minneabolis munaasabada lagu shaacinayay heshiiska labada dhinac laguna soo bandhigay xijaabyada oo ay jaaliyada soomaaliyeed iyo macaamiisha dukaankuba kasoo wada qayb galeen ayaa lagu qabtay faraca uu dukaanka nordstrom ku leeyahay suuqa weyn ee loo yaqaano mool of america agaasimaha iyo aasaasaha shirkada xinna an xijaabs hilaal ibraahim oo v o a la hadashay ayaa waxay sheegtay in in muddahaba dadaal ugu jireen siday u kobcin lahaayeen shirkadooda heshiiskan ay la galeen nordstromna uu ka mid yahay dadaalada ay ka miro dhaliyeen
aniga waxay iga dhigan tahay haddaad ilaahay talo saarato rajo kasta waa helaysaa iyo haddaad dadaaltid arrintan waxay ku timid opportunity ay dukaanka arkeen inay muslimiinta customarkiisa helaan iyo fursad aniga aan arkay inaan xijaabyahayga dukaamo maraykan oo waaweyn keeno so runtii waxay alxamdulilah
hilaal ibraahim ayaa sheegtay in iskaashiga ay la yeesheen nordstrom uu dhiirigelin u yahay ubadka soomaaliyeed ee ku dhashay ama ku koraya gobolka minnesota fursadda aniga i siisay ama kambanigayga siisay midka ugu weyn oo aan ku faraxsanahay waxaa weeye in gabdhaha yaryareeda soomaaliyeed oo wadanka ku dhashay sidayda oo kale inay arki karaan hadday ilaahay talo sartaan oo dadaalaan ama wiilba ha noqde in ay meesha ay ku haminayaan inay gaari karaan qaar ka mida madaxda dukaanka nordstrom oo ka hadlay munaasabada bandhiga xijaabyada ee dukaankooda ayaa sheegay inay muddaba wadeen sidii ay u soo dhoweyn lahaayeen ganacsatada ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay oo labadii sano ee lasoo dhaafayba ay arrimahaasi ka shaqaynayeen maxamed cumar waxa uu ka mid yahay madaxda dukaanka nordstrom waxa uu yidhi tani waa iskaashi aad u weyn waana tallaabadii koowaad ee sax ayaan u qaadnay dhinacyo kala duwan oo aan isku dayayno inaan ka guulkeeno waxaan xoogaa waqti gelinay qaybo ka mida bulshada oo aan doonayno inaan diiradda saarno deganaanshaheenna halkan minneabolis iyo soomaalida badan ee halkan ku nool waxayna gelisay dareen ah inaan qaadnay tallaabo saxa marka waxaan doonaynaa buu yidhi inaan sii wadno horumarinta heshiisyada noocan oo kale ah oo aan la yeelanayno bulshooyinka laga tirada badan yahay jariyada soomaaliyeed ee gobolka minnesota oo qaarkood ay munaasabada kasoo qayb galeen ayaa bogaadiyey dadaalka hilaal ibraahim sida amaal cabdi maxamuud oo tallaabadan ganacsi u aragta mid kor u qaadaysa sumcadda iyo magaca soomaalida minnesota waxa aad baan ugu faraxsanahay in anagoo dad qoomiyadda qoxuntiyaasha ugu soo qaxay ka mid ah aan magac ku leenahay ee already dhaqankiina fahmayaan ee ximihii fahmayaan ee dadka hadda siinayeen endarkii marka waxa weeyaan awareness waxay ka bilaabmataa in lagu arko visible aad tahay dadkeenana waa dad hadda la arko in this state hadday business tahay iyo hadday tahay shaqaale in other organizations and hadda fashion industry oo ka ugu adag ah in la galo ayaan ku leenahay qayb shirkadda xinaan xijaabs ayaa sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii heshiis la gashay hay-adda caafimaadka ee healthy partners heshiiskaasi oo ahaa in hay-addu ay dukaamadeyda loo yaqaano gifti shaabiska ee ku dhex yaalla cisbitaaladooda ku iibiso qamaarada ama xijaabyada ay soo saarto shirkadda xinna aan xijaabis tallaabadan iminkana waa guul kale oo ay gaartay shirkadan ay maamusho hilaal ibraahim oo ah gabar soomaaliyeed oo ku dhalatay waddankan maraykanka maxamuud sheekh axmed mascade v o a minnesota